kulankan dood wadaagga oo halka maalin ah weliba ayo inay iska gooyeen odayaalka dhaqanka raabta dhallinyarada iyo inay dadka baahiyo goonaga qaban waana ka saabsanahay aragti wadaagga doorashada qof iyo inay cod inya kudhiyada soomaaliya ku-qaybgalyaalka dood wadaagan weliba iyo si shalgadiisan yoon ku hadleena walyaabooyinka la baahanyay in la sameeyo si gaare in dalkiyadan kudhida doorashiya shacabka iyo hadooradaya madaxda dalka doodigeeka unan dadka ka galni mayahay iinku batay ani lafadahay nabad qof i codlaka doorada lafadahay waana lanhayn ilaahayni insheen laakiin haddiiba la helo oo doorashadaas oo la deera waxyaalo badanoo hata dareerana wala ku bedelama faden dad badanoo siyaasi ah hata geeka yoole maansho dhagamaayana wala ku bedelin lahay laakiin ardeeda may dareemay antiiba hata maamulka saley ka dareero dadkan hata ardeeda oo dowladda saley ata qof i codsadii ka deero baa adag laakiin ana deerno qof i cod una od noolna antiinun dhammagna qof i cod odla ka biyaa aragno yaa ilaahay ku rajeeyan taasooba ilaahay er mayno dhakantee haddii naaf ahaan haddii una dadka ururka naafada edna soomaaliya geeka naafada ka badan boqolkiiba labaatan ani naafan dhowta ang malee burburkan hajariiba wal dabeel naafoyti wal habad naafoyti wal baabur naafoya badanta may rajeene haddii qofii codkaasi nabadaasi buuxda la hel ani naafo badana qiibkunagadaasa hubno badan kugabadaasa naafo badano walgoradaasa jirta lan jaamadaha kubahya jira wala hada geeka wallaka ee laka garaabadahay oo hay-adoon i walaan laka shaqeeyahay dad badanoo kasaawa jir magacayga waa malaa ibraahim sheekh salaa isaaq cabdi odayaasha dhaqanka koonfur galbeed soomaaliya waxaanu ka soo qeyb galnay shir looga hadlayay arrimaha doorashooyinka iyo dastuurka kolley waa isku lafaaqan yihiin intaynan weydiiyey aanu maanta halkaa u nimid kolley waa arama shariifa bay ahaayeen way ficinaayeen waanu soo dhaweynaynaa qaabkii marka dalkaani qallaasahay dhibaatada taagan looga bixi lahaa oo loo yeeli lahaa waxaa weeye dowlad qof iyo cod ah in la helo si lagu heli lahaana waa la is weydiinayey mid waa dagyaanki iyo dalkii anagu mas-uulka ka ahayn ka odayaal ahaan ayaa maanta na ku wareysanayey dalkuna horumar bay u tahay haddii arrintaa suurtagasho haddii alle ka dhiga way suurtagali doontaa aad iyo aad baa ka odayaal ahaan usoo dhaweynaynaayo waxa loo tafahedinayay dhanka dowladnimada wixii hore ku mirgaal bay ahaayeen t f g baan soo marnay waxaan ka soo gudbinay waxyaabo la yidhahdo faction leaders badan marka maanta waxaan taaganahay meeshii ugu ficneyd mustaqbalka iyaga waxa weeye waxaan leenahay meeshii ugu ficneyd baa la marayaa iyada dila muuqda dowladnimo ku soo dhow soomaaliya insha allah guulna waan u rajeynaya insha allah aadna waan ugu faraxsannahay waliba ku dareeray ururka haweenka gobolka baaya ku socda geek miilo mayna isku kokoynay ee waliba ku doodanay doorkii ee lata cod qof markii la deera doorasho codi qof eh haween ahaan muhiimad saasinglata yahay barnaamijka lagu dooday una qaas ahaan haween hobona madii nagate doorasho qafiyo code eeda muhiimninka ete maadaama madii doorasho qafiyo code la deera haweenka hobona isjaraxo korna gudoomi gobol iyo gudoomi degmadona isjaraxan wal dhaqaaleen sitnan hirowiyan jaran oo mila raayso cod xornimo iyo xalaalnimo una ka helo korna waliba kala meelinin ku baxeeyay ini oonan iyo faquuqa habartuun qabiil hebelu qabiil hebelna qaba la erowyo meelo ku bahaasa weli kala meelanin ku bahaasa ini oo qabiil ahaanbana niindiida bilaanba mana matelaa sometimes qabiilada qaar bilaantaba wal iyo iyo dhalnan la dhalana haato iyo anrayaan ma ogol ini oo iyo walnagata waxaana siitana horta meelo ku bahaan ini qabiilani taagareeya meelo ku bahaas ini dhaqaalanani reexya meelo ku bahaas marka fursado badan oo hata nooma qonneeya iyadan ku helaan marka saas daraadiye weliba ilaahay ku rajeena ini oo iyada nagata inaan la helo doorasho codi qof ah muhiimadaas hortana niinlata meelin geeg walibaa ku qeyb galay dad badan oo bulshada qeybasha shal duwan sada malaaqyadii dadkii obahyaa gaarka qabeen ururka haweenka wariyaashii ada dhammaan waliba ku qeyb galeen dad badan oo bulshada qeybasha shal duwan oo bulshadana dhabteena qiimo badan kale iyo meelaha ku qeyb galeen taasaytiina waliba ka tusaase sida baahalanka qaba inay la hela doorasho qof iyo cod ah kulankan dood wadaagga waliba yeedahan qaaban qaabidaya ee howlgalka kaalmeynta qaramada midoobey ee soomaaliya omsom kaasoo ujeedka kiishay ay sadiyelan helo lahay areegtada bulshada soomaaliyeed ee ka eedan in dalkiya kudhiyada doorasho qof iyo nocod